sarkaas hore oo ka tirsan ciidamada maamul goboleedka puntland ayaa lagu dilay iskuhorimaad maanta ka dhacay magaalada gaalkacyo faahfaahinta iskuhorimaadkaasi iyo khasaaraha ka dhashay waxaa warbixintan noogu soo diray wariyaheenna cabdiwaaxid macalin isxaaq afar ruux ayaa dhimatay toddoba kalena waa ay dhaawacmeen kadib markii howlgal qorshaysan ay ciidanka puntland ku qaadeen warshadii kabista ee ciidankii xoogga dalka soomaaliya ay ku lahaayeen magaalada gaalkacyo taasi oo dhowaan maamulka puntland uu ka iibiyey dad shacab ah hase ahaatee kooxa hubaysan oo muddooyinkan ku sugnaa ayaa sida la sheegay ku dhex lahaa goobo lagu iibiyey maanduuriyaha howlgalka oo dhacay waabarkii hore ee saakay ayaa dadka ku dhintay waxaa ka mid ahaa taliyihii ciidanka ilaalada madaxtooyada puntland gaashaalla sare cismaan cumar maxamed iyo askari kale oo ka tirsanaa ciidanka puntland halka sidoo kalena ay dhinteen laba ka mid ahaa kooxihii la weeraray guddoomiyaha gobolka mudug dhanka puntland cabdilatiif muuse nuur ayaa faahfaahiyey howlgalkii lagu qaaday kooxihii gacanta ku hayay xeradii kabista oo ku taalla waqooyiga gaalkacyo shir amniga looga hadlay oo shalay madaxweynuhu shir guddoominayey oo wasiirada golaha wasiirada iyo taliyaasha ciidamada iyo gobolku ay ka qayb galeen ayaa waxaa ka dhalatay madaxweynuhuna amar ku baxshay xalay in halkan howlgal laga fuliyo la soo afjaray xerada kabka oo noqotay xarunta xumaanta oo magaaladii kala jartay oo baabuurta aad aragteen ay ahaayeen meelo khamrada lagu gado oo duhurkii lagu iibsho waa khamrada aad aragteen oo godadka ku jirtaoo lagu guray oo nooc walba isugu jirta ay meeshaas lagu kaydinayey oo magaaladu kale xeradu gabdhihii mari waayeen habeen iyo maalintoona laga go'ay oo xumaan badan lagu samayn jiray howlgalkii xala lagu guulaystay waxaa maxaabiistoo la hayaa toddoba nin waxaa la hayaa khamro aad u fara badan nimankii waxaan u diray maxkamaddii milatariga haddaa maxkamad la saaraya isla saaka meesha lagu qabtay odayaashii dhaqanka oo guddiga meeshaan u xil saarana waxaannu ka rabnaa saaka inay dadkii dhulka lahaa ku wareejiyaan
cabdilatiif ayaa sidoo kale sheegay in xaalka amni ee gobolka uu wanaagsan yahay ay na socdaan howlgalle lagu xaqiijinaya amniga oo ay iska kaashanayaan laamaha ammaanka gobolka mudug ee galmudug iyo puntland
waxaan rabnaa gobolkan waxaa suuqa ku jirta in shabaab ay joogaan oo xarumaha shabaabka uu ka mid yahay shabaab gobolkan ma joogo waxaa ka dhacaa waa faldambiyeedyo meelo kale laga soo abaabulay oo aan sideedaba magaaladan gaalkacyo shabaab ma deganaa gobolka intiisa kalena iska badaa waxyaalaha xumaanta oo gobolkan ka dhaca oo bersentajkeedu ay aad u yar yihiin ama dadka xumaanta sameeya oo aad u yar ayaa waxay heleen buunbuunin inay iyagu yihiin wax jira oo gobolku balag ka buuxdo oo khamradu aad u joogto oo maxaan ku idhaahdaa shabaab ku buuxo oo meelaan la gelin tarin tahay oo ganacsatadii ka cararto oo aan la aamini karin oo hoteelladii bannaan yihiin waxaan rabnaa dadka maskaxdiisa hadda inaan u sheegno runta u sheegno ay ka baxdo gobolkan mushkilad baa ka jirta magaaladan gaalkacyood waa nabad wax yar oo khamro tuugaysiya oo ka soo gasha dhinaca galbeedka ah labadan boodhar oo daarsalaam iyo iyo tuurdibi ka soo gasha waxaan rabnaa xuduudahay ka soo gashana inaan xirro gudaha wixii ka soo ku jirana aan qabanno waxaa kaloo jira aan iskaashannaa oo anaad isaga kaashannaa amniga oo khamrada iska kaashanna oo wada shaqayn fiican leennahay oo ay soo noqotay walaaltinimadayadii iyo iskaashigayagii dhinaca galmudug oo maanta iyaguna sidoo kale howlgalka dhexdooda ayaanu ninkii ugu weynaa sabalay garan jirtoo baabuurta waaweyn ku keeni jiray maalloweyd baa laga qabtay haatanna waxaan ku boorinaynaa xabad xabad baa dhinacooda laga sheegayaa ay iyagu galmudug joogaane inaannu iska kaashanno isla qabanno oo aannu waxa xun dadka ka dhex saarno laamaha amniga puntland ayaa muddooyinkan magaalada gaalkacyo ka waday dagaal ka dhana kooxaha ka ganacsada maandooriyaha waxaana bishii hore weerar ka dhacay xaafadda garsoor oo sida la sheegay lagu qaaday goob lagu iibiyo maandooriyaha ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawacba leh madaxtooyada puntland qoraal ay soo dhigta barteeda facebooka ayaa loogu tacsiyadeeyey ciidankii howlgalka ku dhintay waxaana madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi dani uu ka tacsiyadeeyey dhimashada taliyihii madaxtooyada iyo askarigii kale ee ku dhintay weerarkii lagu qaaday warshadii kabista ha yeeshee ma jirin faahfaahin kale oo ku aadan khasaarihii ka dhashay weerarkii ciidanka puntland ay ku qaadeen maleeshiyaadkii ku sugnaa warshadii kabista oo madaxtooyadu ay ka hadashay warshadii kabista ayaa ka mid ahayd xerihii ciidanka xoogga dalka soomaaliya ay ku lahaayeen gobolka mudug ha yeeshee maamulka puntland ayaa horay uga iibiyey dad shacab ah waxaana in muddo ah taagnaa muran u dhexeeya maleeshiyaad hubaysan iyo dadkii shacabka ahaa ee laga iibiyey cabdiwaaxid macalin isaaq v o a gaalkacyo